bismi illaahi raxmaan iraxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dalkaroon maamulka gobolka banaadiro oo kormeer ku tagay xarumaha degmooyinka hidiwaa iyo yaaqshiid ee ay ka socdaan diiwaangelinta codbixiyayaasha wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo maanta soo bandhigtay odoroska dhaqaalaha dalka dowladda soomaaliya oo taiwan ku eedaysay inay somalilan u tababartay saraakiil ka dagaalantay gobolka sool hogaamiye s s c khaatumo oo sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ka shaqeeyey isdhaafsiga maxaabiista ku kala xiran somalilan iyo s c warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan nin amerikaan ah oo sida xun u dilay wiilkii falastiinka ah oo xukun lagu riday qodobadaas iyo wuxuu kusoo kordha ayaad warka habeen ku dhegeysan doontaan hadduu rabbi raali ka noqdo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran markan aad suu dhawaataana warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay maamulka gobolka banaadir ayaa kormeer ku tagay xarumaha degmooyinka hiliba iyo yaqshid ee ay ka socdaan isdiiwaangelinta codbixiyayaasha abshir cabdulaahi ayaa warkan magaalada muqdisho inoogu soo diray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta degmada hilwaa ee gobolka banaadir halkaas oo ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha markii halkaasi uu tegayey waxaa ku sugnaa boqolaal dadweyne kuwaasi oo ku jiray safafla dheer si ay isu diiwaangeliyaan intaa kadib guddoomiyaha ayaa tagay xarunta degmada yaakshid ee gobolka banaadir halkaas oo iyana ay ka socotay isdiiwaangelinta doorashada kadib kormeerka kadib guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in dadka loogu wada baahan yahay inay ka qayb qaataan doorashooyinka sidaad og tihiin bishii hadda dhammaatay shan iyo tobankeedii waxaa soo bilowday dadweynaha gobolka banaadir deggan oo degmooyinka kala duwan diiwaangelin subax kasta u tagaayey dabcan saakana waxaa ku soo kordhay degmooyinkii degmada wadajir iyo dharkiinley iyo heliwaa iyo gubadley meelaha saakii laga bilaabay ka mid tahay ay ka mid yihiin dabcan waxaan isleeyahay hadda degmo oose hadda diiwaangelintu ka socon ma jirto inta badan degmooyinka waa dhammaystirmeen hadday wax laaban yihiin hal iyo labaa laaban laakiin degmooyinka guud ahaan hadda waxaa ka socda diiwaangelintii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay hormuudka ka ahaayeen oo ay wadeen waa gobolka banaadir oo dhan waa ka socotaa dadweynuhu si qurux badan ayay maaragta u soo baxayaan isku diiwaan gelinayaan haddaan naha maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan mas-uuliyiinta degmooyinka intaba waxaa la rabaa in laga shaqeeyo bulshada in la wacyigeliyo loo sheego maaragta macnaha iyo qiimaha ay u leedahay dadku inay isdiiwaan geliyaan qofaa isdiiwaan gelinu berri codkiisa lama bixi doono marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego guddoomiyaasha degmooyinka ku baraarujiyo dadka in la soo bixiyo la wacyigeliyo loo sheego xaafad xaafad iyo waaxwaax iyo maaragta laalaan intaba in dadka loo wacyigeliyo la soo saaro loo sheego inay yimaadaan goobaha codbixinta diiwaangelinta inay yimaadaan kaarkaas aad arkaydiin oo dadku ay qaadanayaan waxaa ku xiga ay dhiigii maaragtay maalinta doorashada oo codbixinta ayaad ku qaadan doontaa marka dee wuxuna waxay leeyihiin mandate wakhti go'anay leedahay doorashadu waa maqlayseen maalin laweed guddiga doorashooyinka inay wakhti yar ku dareen marka waxaa la rabaa dadka qofkii rabaa inuu isdiiwaan geliyo qofkii raba codkiisa inuu dhiibto muwaadinka waxyaalaha lagu qiimeeya waxaa ka mid ah maalmaha doorashooyinka suu uga qayb qaato marka canshuurta la bixinaayo siduu uga qayb qaato markii maaragtay dawladnimada iyo waxa laga rabo hawlaha nadaafadda iyo hawlaha maaragtay bulshada u ah macnaha u lahoo danta guuda suu uga qayb qaato muwaadinka waxaa lagu qiimaynayaa waa waa arrimahaas waay marka muwaadin waxaa lagaa rabaa inaad soo baxdid goobaha diiwaangelinta timaadid isdiiwaan gelidid kaarka qaadatid berri si aa u codaydo oo aad uga xaq bad waa ka xaq badan yahay waana ka xuquuq badan yahay waana ka muwaadinsan yahay qofka maaragta berri la soo bixi kara inuu shalay uu isdiiwaan geliyey kadibna maaragtay codkiisa uu la baxay degmadaas uu ka codeeyo guddoomiyihii uu rabay ama qofkii uu rabay uu cod inta siiyo uu ku soo saaro marka mar kalaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada inay ku baraarugaan soo baxaan wakhti yar waaye hoogaa yaroo waxay kaa qaadanaydaa daqiiqadaa inaad inta degmada timaada ama xarumaha ay diiwaangelintu ka socoto inaad maaragta codkaada dhiibatid wax yaray kaa qaadanaysaa laakiin waddanka waxay u leedahay macno weyn ayay u leedahay xaqiiqata adduunyada waa aragteenoo waxyaalaha lagu kala hormaray waxaa ka mid ah dadku inay maaragtay dadka ay rabaan ay doortaan kadibna maaragtay ay la xisaabtamaan kadibna maaragtay degmadii iyo deegaankii inuu noqdo meel maaragtay canshuurtii uu la baxay maaragtay wixii uu uu maaragtay degmada ku soo siyaaday ama dawladnimada kula xisaabtami karaa inuu jira marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin bahda saxaafadda idinkana waxaa laydinka rabaa bulshada inaad laftirkiinnu si fican aad qaybtiinna aad wacyigelinta ka qaadatiin hadduu ilaahay yidhaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay odroska dhaqaalaha dalka cali cabdiraxmaan ayaa muqdisho ka soo diray wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo marinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay aqoon iswidaarsi heerkiisu sarreeya oo lagu ansixinayo warbixinta labaad ee odoroska dhaqaalaha dalka shirka lagu soo bandhiga warbixintan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda hay-adaha dowladda federaalka kuwa ganacsiga gaarka loo leeyahy ururada bulshada rayidka si ay u qiimeeyaan doodaha saadaasha dhaqaalaha ee ugu dambeeya natiijada jihaynta siyaasadda oo lagu xusay warbixintan muhiimka ee lasoo bandhigay furitaanka kulanka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda horumarinta dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta doctor cabdinaasir cumar katib waxaana uu adkeeyey muhiimadda ay leedahay in siyaasadda lagu saleeyo xogta muhiimka ah isagoo sidoo kale ku nuxnuuxsaday meelaha warbixintan laga soo aruuriyey iyo waxyaabaha ay taaban doonto riboodka ama warbixinta waa isbeddelka oo daraska dhaqaalaha soomaaliya muddadii dowladhiska soomaaliya uu soo socday waxaan marka u samaynay inaan soo aruurino xogtaan ka soo qaadno wasaaradaha hay-adaha hay-adaha caalamiga ah khaas ahaan i m f t wal bankiga laakiin xogta xooggeeda waxaan ka soo qaadanay dowladda soomaaliya sida national bureau of statistics oo ah hay-adda rasmiga ah ee xogta laga qaato iyo central bank bankiga dhexe ee soomaaliya wasaaradda maaliyadda xogtiya marka waxaan rabnaa maanta aan idinsoo kenyeernay inaan soo bandhigno si aad noola eegtiin inay saxa tahay saxsanaanteeda hubinteeda aadna nala qaadatiin wixii aragtiyo aada qabtiinna aan ku biirino xogta inta aanan la daabicin inta aan la soo gebagabaynin maadaama idinka aada tihiin dadkii matalayahaa idii kala duwanaa ee dowladda
warbixintan ayaa waxa ay muujisay inuu kordhi doono wax soo saarka gudaha dalka ee g d b-ga loo yaqaano sannadaha soo aadan sida uu halkaasi kusoo bandhigay mid ka mid a khubarada dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda soomaaliya intii uu socday kulanka ka qaybgalayaasha ayaa halkaasi kusoo bandhigay aaraa'dood wax ku-oolka ee taabanaysa warbixinta lasoo bandhigay kuwaasi oo lagu dari doono talooyinka ay halkaasi kusoo bandhigeen warbixinta labaad ee daraska dhaqaalaha dalka ayaa la filaya in si rasmi ah loo daawaco islamarkaan lasoo gebagabeeyo bishan iyadoo la rajaynayo in door muhiima ay ka ciyaari doonto horumarinta siyaasadda iyo go'aamada maalgashiga dalka sidoo kalena lagu saleeyo xog dhab ah oo ku aadan sidii loo heli lahaa dhaqaalaha dalka inuu noqdo mid dalka iyo dadkaba ay isku filan yihiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa teeban ku eedeysay inay somalilan ay u tababartay saraakiil ka daalantay gobolka sool cabdiqaadir jakarta ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay tallaabooyin dhowr ah oo uu qaaday intuu hayay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi waxa uu sheegay in tallaabadii ugu dambeysay ay ka mid tahay go-aankii dowladda federaalk soomaaliya ee dalka soomaaliya in lagu yimaado uga mamnuucday baasaboorka taiwan waxa uuna sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen sababo la xidhiidha kadib markii taiwan oo ka go-day shiinaha ee somalilan ciidamo u tababaraysay kuwaas oo saraakiil caana ay ka dagaalameen deegaano ka tirsan somalilan waxaana sidoo kale uu sheegay in taiwan ay somalilan kala shaqaynaysay arrimo la xidhiidha guuna ugoosad iyo inay ka go-do soomaaliya inteeda kale maadaama hadda somalilan weli ay markaasi isku aqoonsan tahay inay tahay dowlad gaar ah aniga dadka waqooyiga soomaaliya ma tahay inay wada aaminsan yihiin laakiin dad siyaasiyiina ay wateen mashruuc halis uu ahaa oo u dambaysay tii hadeertaan taiwan wasiirkooda arrimaha dibadda uu rabay inuu ku soo booqdo meeshaas oo buustin siiyo barnaamijka goonigoosad dowladda soomaaliya kumaysa shaqaynayn siyaasad dal kale annaga war awn siyaasadeenna aan leenahay annagoo ka amba qaadayna iyo waajibka naga saaran ayaan baan baangarayn ayaan xayiirnay baasaboorkaas guud ahaanba totally in dalka soomaaliya min cirif ilaa cirif lagu soo galo waayo xaafiis sharci darraha meesha uga furay xaafiis safaarada ay ugu sheegeen ayaa meesha ka furan waxay tababareen ciidamada qayb ka ahaa dagaaladii dagaalada ka socda deegaamadaas oo saraakiishooda la yaqaan oo magacyadooda lahay khatar bay ahaayeen arrintaas marka waxaan uga hortagnay annaga kuwa waxay yidhaahdeen dowladda china gadaal ka waday markaan etoobiya ka celinaynay ma dowladda china gadaal laga waday sidii mabda'ii laftiisii ayaan arrintaasi ku joojinay ayna ku istaagtay hogaamiyaha s s c khaatumo ayaa sheegay in ra-isul wasaaraha soomaaliya uu ka shaqeeyey isdhaafsiga maxaabiista ku kala xiran somalilan iyo s s c cabdiraasir maxamed ayaa warkaasiino faahfaahinaya hogaamiyaha dowladgoboleedka s c khaatumo cabdiqaadir wacali fardiye uu ka hadlayay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowladgoboleedka s c khaatumo ayaa waxa uu ka hadlay isdhaafsiga wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu ka shaqeeyey dhanka maxaabiista ah wuxuu sheegay in wasaaraha soomaaliya door weyn uu ka ciyaaray islamarkaana uu ka shaqeeyey in maxaabiist la isdhaafsado islamarkaana uu tilmaamay arrinkaas uu aada u soo dhaweynayo sidoo kale wuxuu soo dhoweeyey saraakiil uu sheegay in ay kasoo baxeen gacanta wax ugu yeeray cadowga islamarkaana dib ay ugu soo guri noqdeen waxaan bogaadinaya isla markaana si weyn u soo dhawaynayaa saraakiishii iyo ciidamadii xaqudirarka ahaa ee qaybta ka ahaa halgankii dheeraha aynu soo gallay ee ka soo baxay gacantii cadowga soomaali diidka ah waxaan bogaadinayaa una mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka qaadatay in saraakiisha iyo ciidamadaasi ay helaan xorriyaddoodii mar labaad ayna la midoobaan qoysaskoodii iyo bulshadoodii kuwaasoo ugu horreeyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo bilaabay geedi socodka iyo furka isu siidaynta maxaabiisaha la kala haysto waxaanan ka caddaynaynaa in dowlad goboleedka s s khaatumo ay u taagan yihiin nabadgelyo inay kula noolaadaan deriskooda inay xaq dhowraan cid kasta oo xaq dhowrta qadiyaddooda iyo jiritaankooda mudanayaal iyo marwooyin innaga oo garowsan downiste doonisteenna dowladnimo qurux badan dadka oo dhanna wada deeqda inay ku timid midnimadeenna adkaysigeenna isla xisaabtankeenna iyo lahaanshaha dowladnimadeenna waxaa muhiim ah in aynu si wada jir ah uga dhabayno hiigsiga ummaddeenna ee dowladnimo taabagasha dimuqraadi ah oo damaanad qaada xuquuqda muwaadinka kalfadhigan ka golofulin ahaan waxaa noo mudnaan koowaad noo leh oo ay ugu horreeyaan kow dhammaystirka howlaha howlaha geedi socodka dowlad dhiskeenna sida fududaynta howlaha dhammaystirka qabiil qoraalka heshiiska bulsho ee gacanta lagu hayo qabashada iyo maaraynta shirweynaha dastuuriga ah ee loo ballansan yahay iyo guud ahaan maaraynta marxaladda doorashada si nabdoon oo waafaqsan cahdiga kumeelgaarka ee istikhaatumo labo hirgelinta qorshaha amniga iyo difaaca si gaar ah siyaasadda dowladda ee difaaca sanaag oo aynu si faahfaahsan uga wada shaqayn doonno saddex xaqiijinta iyo joogtaynta xuquuqda ciidamadeenna kor u qaadista wacyiga bulshada midnimada iyo wadajirka tayaynta hay-adaha maamulka maaliyadda iyo horumarinta si waafaqsan qorshayaasha iyo mara- mashaariicda horumareed ee inoo degsan mudanayaal iyo marwey aminta inugu soo foolle waxaynu higsanaynaa arrimo waaweyn haddaba inagoo aniga oo ka mahad celinaya wada shaqayntii wanaagsanayd wadajirkii golayaasha dowladda taladii joogtada ahayd ee ismada dhaqanku ay nala garab taagnaayeen doorka haldoorka iyo aqoon-yahankeenna haweenka iyo qurbajooga ee dhallinyaradeenna iyo dhammaan bulshadeenna halkaad naga dhegaysanaysaana waa radio jowhar markana warka caalamka milkiilo guri oo kasoo jeeda gobolka illinois ee dalka maraykanka ee sida xun tooray ugu dilay wiil lix jir falastiin amerikan ahaa sidoo kalena hooyadiisa si daran u dhaawacay ayaa lagu xukumay konton iyo saddex sano oo xabsi ah joseph kaswaba oo toddobaatan iyo saddex jir ah ayaa bishii febraayo lagu helay dil iyo dambiyo naceeb kadib markii uu dilay alavoyome una dhaawacay hooyadiisa hanaan shahiin sanadkii laba kun iyo saddex labaatankii waxir kadib markii uu bilowday dagaalkii israa'iil iyo khaza qoyska ayaa deegaanada guriga joseba ee belenfeld oo qiyaastii lixdan kilomitr afartan mil u jirta chicago dacwad oogayaasha ayaa sheegay inuu wiilka yar u bartilmaameysaday una muslim ahaa awgeed siuba ayaa qiran dembiga loo haystay balse garsoorayaasha ayaa xukun ku riday dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibadda cawna soo gara wanaaginta ciddoo warkayga seegana wax dib uga dala aan karan bartaan facebook ku leenahay radio george taasoo nabadgelyo